waa mahadsantahay cashacuud waxaa jirtay shir ka dhacay wadanka soomaaliya gaar ahaan magaalada caasimada ee muqdisho shirkaasoo ciwaankiisu ahaa shirka waxbarashada ee qaranka kaasoo la qabtay saddex iyo tobankii ilaa toddoba iyo tobankii maarso waxaa looga hadlayay waxyaabo badan oo caqabado ah oo ka jira waxbarashada dalkeena soomaaliyeed hadday tahay waxbarashada asaasiga ah midda jaamacadda ama tacalimka sare waxyaabihii laga dooday ugu muhiimsaneed waxaa kamid ahayd tayanta waxbarashada dhanka asaasiga iyo dhanka tacliinka sare marka arrimahaas la falanqeeyey waxaa kamid ahayd waxbarashada tacliinta sare iyo caqabadaha ku geedaaman dhalinyarada soomaaliyeed ama carruurta soomaaliyeed markay jaamacadaha ka baxaan waxyaabihii kasoo baxay shirka waxaa kamid ahayd marka in tirada soo baxaysa ardayda iyo qualitiga ay leeyihiin inaysan islahayn waxaa la gartay marka markaas laisla qaatay in ardayda ay u baahan yihiin si sare loogu qaado waxbarashada tacliinta sare heerka jaamacadeed in ay qaataan waxbarashada asaasiga ah ama loo yaqaano in jaamacadaha lagu qaato foundation yeer qaraarkan maanta soo baxay ama sharcigan maanta soo baxayna waxa u daba socdaa waxyaabihii kasoo baxay shirkaas ee laisku afgartay bahdi waxbarashada markaa shirkaas isugu timid isku afgartay waayahay wasiir nuura waxaad ka warantaa waxaa la yidhi qofka raba inuu jaamacad tago ama aado waa in uu waxbarasho asaasiya qaataa bal taa sharax waxbarasho asaasi maxaa loola jeedaa mar haddii qofkii uu dugsi sare kasoo baxay qof aan dugsi sare kasoo baxin jaamacad ma tago dabcan marka waxbarasho asaasiya bal fasir maxaa maxaa laga waday waa mahadsantaha caaisha waxbarasho asaasiya waxaa laga wadaa waxyaabaha asaasiyaadka ah ee hordhaca u ah waxbarashada heer jaamacadeed ardayga inuu helo waxaa muuqataa ardaydeena soomaaliyeed jaamacadaha dalka marka ay ka baxaan ay bilaabaan shaqooyinkii ama maxaa la dhahaa ay bilaabaan waxyaabihii kale ay u baahnaayeen si ay ula qabsadaan bulshada ama ugu shaqo galaan inay ku adag tahay la qabsiga heerarka kala duwan ee jaamacadaha even markay aadayaan heerka labaad ee jaamacadaha laqabsiga goobaha shaqada caqabado badan oo jiro ardayda soo baxaa jirta markay jaamacadaha dhameeyaan marka ay ku khasbanaadaan inay dib kasoo kabaan marka si looga maarmo dib kasoo kabashadaas aqooneed ardayga jaamacadda kasoo baxay uu sameynayo waa inuu marka horeba intuusan jaamacadda guda gelin academic yeerkii saxda ahaa ee afartii sane ama lagu qaadina courseska jaamacadaha u baahanya intuusan gelin kahor waa inuu helaa waxyaabaha asaasiga oo ah sida luqada waxyaabaha academic waxa la yidhaahdo critical thinkingka inuu helo habqoraadka skillsku u baahan yahay si u dhamaystirto waxbarashadaas waxayna kabaysaa hadhow markuu jaamacadda ka baxo inuu ekaado arday jaamici ah ardayden markay jaamacadaha ka baxaan way baxaan heerka labaad jaamacadaha wadamada dibadday u aadaan wadamada deriskay u aadaan hadda soomaaliya waxay ku biirtay east africa community bay ku biirtay laqabsigaas si ugu fududaato baan rabnaa ardayda inay helaan waxyaabaha asaaska u ah ee ugu horeyso luqada ay ugu horeyso skillska communicationka hab oraalka hab fikirka waa ku fahmay qofka intuusan jaamacadda gelin waxbarasho heer hoosuu soo bilaabaa fasalka koowaad ilaa fasalka labayo tobnaad ee dugsiga sare muddadaas labayo tobanka sano ah ee ardayga uu waxbaranayo uu soo koraayo maxaa loogu dari waayo oo loogu baahda markuu dugsi sare kasoo baxo kadib inuu haddana aado waxbarasho kale maxaa loogu dari waayo waxbarashada uu labayo tobanka sano ku jiro
horta foundation yeerkan ama waxbarashadan asaasiga lix bilood ama sanad badanaa wadamada way sameeyaan hadda laftirkeeda jaamacado bixiyaa jiro kumana xirna ardayga ardayga waxaas uu baranaayo iyo maxaa la yidhahdaa hadeertaan jaamacadda marka uu bilaawi rabo in uu barto yani kuma xirno sidaan aaminsanahay way jirtaa wadamo horumaray oo ardayga markuu dugsiga sare ka baxaay waxyaabaan hadda anaga aan ka hadlayn inuu ka dhisnaado inay tahay yani uusan u baahnayn markuu jaamacadda galaayo inuu sameeyo mar kale inuu gaab yar intuu galo uu sameeyo si uu kabto gaabka waxbarashadiisi asaasigeeda dugsiga sare ilaa iyo jaamacada intuu dhexeysa wax dhisi kara inuu sameeyo laakiin anaga hadda waxaan u aragnaa si ardaydeena oola qabsadaan sistamyada caalamka ka jira sistamyada regionka ama ka jira africa ka jira si ay oola qabsadaan in ay helaan tayeyntii waxbarashadaanu ku jirnaa ma dhihi karno hadda arday arday laba iyo toban sana manhajkii loogu talagalay inuu qaato ay tahay baan hadda ku dabagalaynaa saa la socotay saacadihii waxbarashada laftirkeeda waa kordhin maalmihii waxbarashada laftirkeeda waa kordhinay waxaan u baahannahay ardayga inuu ka dhisnaado asaasiga marka hadeertaan la jooga buu gaab jiraa hadeertaan sanadkan waxaa kasoo baxay dugsiyadii sare dalka ku dhawaad soddon iyo iyo shan kun oo arday ku dhow baa kasoo baxday waxay u baahan yihin inay jaamacadihii ku biiraan waxay u baahan yihin markay jaamacadahaas ka baxaana inay la qabsadaan istaandarada kale ee caalamka heer shaqo heer waxbarasho heer labaad ay tahay marka ma dhihi karno hadeertaan gadaal intaan u laabano waan kusoo qaadan weynay dugsiyadii sare ama dugsiyadii hoose iyo dhexe waan kusoo qaadan weynay laakiin tayeentay kamid tahay inaan inaan inaan taas caddeeyaan rabaa in ardaygeena u yar qaato waxay ka mid tahay inaan tayeynayno tii horena aan aan ka ka kabayno midda soo socotay jaamacad ugu biirayana aan isleenahay un amuu helaa qaab kaloo tayeysano markuu jaamacadda uga baxo uu dhihi karaa leelehe waa igu filneed heerkan jaamacadeeda aan ka baxay inaan kula qabsado heerka kala duwan kale ee nolosha ama heerka kala duwan ee waxbarashada waayahay nuura xeerka waxaa ku qoran in labayo tobankaas bilood qofka ama ardayga soomaaliyada uu soo kabanayo intuusan jaamacadda aadin inuu barto afkii soomaaliga inuu si wanaagsan u barto in uu luuqadii ingiriiska barto luuqadii carabiga barto marka ma intaasoo dhan halka sanaa laga rabaa mise hal dhinac waa inuu aadaa waa inuu aadaa tusaale ahaan inuu bartaa carabi iyo uu ku daraa maadooyinkan kale aad sheegteen afka soomaaliga uu ka mid yahay hal sano ma ku filan tahay intaanaad soo qorteen waxaa la sameyn doonaa wasaaradda waxbarashada iyo khubarada jaamacadaha soomaaliyeed waxay iska kaashan doonaan horta in la sameeyo nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho uu yeelan doono wax walba ee kooris ah halkan ku qorana baahi baa keentay waxyaabaha la arkay wadanka lagu arkay waxaa kamid a arday jaamacad ka baxay aan af soomaaligiisi sixi karin ama maxaa la yidhahdaa waa waa waxay kamid ahayd waxaanoo dhan waa horta gaab jiray ama farqi jiray ama wax maqnaa oo la arkay waa ardayda soomaaliyeed ka maqnaa koorse sidaan halkan ku qoran keliyana ma ahani insha allah waxaa fadhiisan doona khubarada khubarada jaamacadaha soomaaliyeed khubarada wasaaradda waxbarashada waxaana lasoo saari doonaa saabka ama nidaamka manhajka sanadkaas waxbarasho asaasiga uu yeelan doona hadii laa yidhaahdo